الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن hadduu ahaado amarku mubayinan ficilku baan leeyahy wain yakun hadduu ahaado ficilka nebigu mubayinan mid caddaynaya liamrin amar alla leeyahay ama rasuulka lafdiisuba leeyahay faalxukmu xukunku waxa weeye fiihi amarkaa ee ficilkaa xukmu daaka alamri amarkaas oo caddaynayo ayuunbuu la xugun yahay hadduu waajib yahay sida salaadoo kale amarkaasi ficilkiisuna waajib buu noqonayaa hadduu sunno yahay amarkaasina ficilka nebiguna sunno ayuu noqonayaa wuxuu uhi waqadim ilaclaa lada tasaaxumi fi saalixin waalcaksu fi lmadaalimi qaala naadimu raximah llahu wuxuu yidhi waqadim hore mari alaclaa ka sarreeya hore mari fii saalixin wixii wanaagsanaa lada tasaaxumi markay iscidhiidhiyaan waalcagsu sidaa dabaroggeeda ayuu ahaaday iyo ka horjeedkeed fi lmadaalimi wixii madaalimta ahaa ee mafaasidda iyo xumaantu ay ka dhalanayeenna sidaa cagsigeed iyo ka horjeedkeed buu ahaaday waxau sheekhu leeyahay haddii ay waxyaalo wanaag yaahi oo masaalixii ay iscidhiidhiyaan qofkiina aanay suurtagal u ahayn dhammaantood inuu wada sameeyo muxuu samaynayaa sida ay u kala sarreeyaan u kala aslaxsan yihiin u kala khayr badan yihiin ayuu u kala horraysiinayaa ayuu u samaynayaa marka haddii ay cibaadahaad iscidhiidhiyaan ama wax kale ay iscidhiidhiyaan oo qofku aanu dhammaantood wada samayn karaynin laga maarmaanay tahay qaar inuu sameeyo qaarna inuu ka tago ka sare ayuu samaynayaa xagga masaalixda maxaa yeelay kaa sare dee khayr dheeraada ayaa ku sugan khayrka dheeraadka doonidiisuna waa mid matluuba marka culimmadu waxay dhahay idaa tasaaxamad maslaxataani qudima aclaahumaa tooda sarraysa ayaa la hormarinayaa nebiga ayaana caddeeyey sala allahu calayhi wasalam oo wuxuu markaa ka istimbaaday sheekhu xadiidka markii la weydiiyey nebiga ayunnaasi axaqu bixusni suxbatihi yaa ugu wanaagsan yaa ugu xaq leh yacni dhaqan wanaaggiisa ma suxbadiisa wanaaggeeda yaa ugu xaq leh waxau yidhi ummuka hooyadaa uma ummuka hooyadaa uma ummuka saddex jeer buu idhi mar afraadkii buu ihi abuuka aabbaha markaa xaqii hooye iyo xaqa aabba markay iska hor yimaadaan xaqa hooyaa la horraysiinayaa maxaa yeelay sabafalkeeda oo yacni lagu lala yimaado oo qofku uu la yimaado masalixda ayay ka mid tahay waxaanay ka sarraysaa biriga iyo sabafalka aabbaha ayay ka sarraysaa sidaa daraaddeed baa nafaqada iyo waxtarka oo kale haddii aad wixii aad haysay aanay labadii ku wada gaadhaynin baabu nafaqa marka la joogo hooyadaa lagu horraysiinaya waayo ayada ayaa xajadeedu iyo arrinkeedu adag yahay ayada ayaa xaqeedu uu wen yahay uu adag yahay halka marka sakaatulfitriga oo kale laga hadlaya hadday kuu suurtagal weyda aabbaha la horraysiiyo iminka xaj oo kale hadday tahay ayamaad horraysiinaysa labadoodiibana waa dhinteen waxaad horraysiinaysaa aabbaha waxaa laga yaabaa aabbuhu isagoo wax haystaa inaanu xajiin oo sidaa isaga loogu leeyahy laakiin islaantu inaanay waxbaba soo gelin oo aan waajibba yacni aanu saarnayn waxaa kaluu sheekhu leeyahay hadday ay sunno mutlaqa oo aan waxba ku xidhnayn iyo mid muqayad oo sida rawaatibtii oo kale iskhilaafaan fa yuqadamu naflu lmuqayad baa la horraysiinaya masalan wuxuu leeyahay wakhtigii cishaayiga waxaa ka hadhay qadar laba ragcadood inaad ku tukan karto markaa raatibadii cishaayiga ayaad horraysiinaysaa maxaa yeelay sunnaha mutlaqa muqayadka ah ee dee raatibada iyo salaadan ku qaydan ayaa ka sarreeya sunnaha mutlaqa waxa iska hor yimi buu idhi habeenkii inaad tahajuddo oo aad markaa iska cibaadayso iyo inaad cilmi sharci ah aada markaa dalabto ood ama daalacato amaba aad dee baranaysaba wuxuu leeyahay dalabulcilmiga ayaan hormarinaynaa maxaa yeele isagaa anfaca oo aslaxa min atahajudi midda labaad tahajudka manfacadiisu waa qaasiro oo qofkanunbay ku gaabantahay dalabulcilmigana manfacadiisu yacni waa mutacadi oo way gudbaysaa waa haddii aan la jamcin karayna uu yimaado waxa uu leeyahay masalan masale ayaa kaa ishkaal gashay masale kalood u baahantay laakiin hadda aanad u baahanayna waa ay jirtaa midi way laba masalood baa kaa ishkaal galay oo shaki kaaga jiraa mid hadda ayaad u baahan tahay midna hadda uma baahnid dee xagga baxdiga iyo baadhidda taad hadda u baahan tahay ayaad horraysiinaysaa oo iyada ayay aslax noqonaysaa maxaa yeelay tan aad imika u baahan tahay wakhtigeedii waa xaadir oo waa taagan yaho waa khaas tan kalena markaa wakhtigeediina waa dambeeya waana caam waxaa kuu sinmay buu leeyahay jihaad lmushrikiin wa ahlu lkitaab jihaad lmushrikiin wa ahlu lkitaab baa kuu sinmay niman gaalo ah oo mushrikiin ah oo iyagu aan kitaab lahayn iyo nimanka ahlu kitaabka yahuudiya nasaare ayaa kuu jihaadkoodii kuu sinmay mid waliba inaad gaaladaa markaa la jihaadaana waa khayr kuwan kale ahlu kitaabka inaad la jihaadaana waa khayr laakiin koodayba aslaxsan ma ahlu kitaabkaad markaa la jihaad labadiina kuma wada bilaabi kartid mise mushrikiinta wuxuu leeyahy jawaabtu waa almushrikiin maxaa yeelay ahlu kitaabka dee jizye ayaabada iyaga ka qaadi kartaa raashinkooda waan cunaynaa dumarkooda waan ka guursanayna nooc itisaala ayaa inaga dhexeeya laakiin hadday kuwan ahlu kitaabka ahi shar badan yihiin dee ayaga ayaan horraysiinaynaa maxaa yeelay masaaliixda dee alaclaa falaclaa baa kolba lasarree la sarraysiiyaa qofka muslimkaa inuu miidaamo uun iska noqdo maahee mar kasta waa inuu maslaxada halgay ku jirto u eegaa haddii midi dawladi ay markaa dhowr danood kaa leedahay mid dhuleed iyo mid diineedba dee taa waad ayaad ka horraysiinaysaa mid ayadu laga yaabo mushkila diineedu inaydi ka dhaxayse mid dhul aanaydi ka dhaxayn waa in miqyaaska noocaasi jiraa haddii ay faral iyo sunna is ka hor yimaadaan nuqadimu alfarda buu leeyay faralka ayaan horraysinan lianna alfarda axabu ila llah faralka ilahay xaggiisa loo kalgacayl badan yahy maa taqaraba ilaya cabdii bishayin axaba ilaya mima iftaradtu calayhi wuxuu ihi iguma dhowaado addoonkaygu waxaan uga kalgacay looga kalgacayl badan yahay xaggayga waxaan ku faral yeelay haddii qofka ay ka cidhiiri noqoto wakhtigii faralku doonayana sunno inuu ka horraysiiyo iyadoo wakhtigii faralkuna cidhiiri yahay waxaanu leenahay faralka tuko yaan wakhtigeedu bixin ayada ayaa sarraysa haddii ay salaada hadda wakhtigeedii joogay iyo salaad wakhtigeedii baxay ay iscaaridaanna oo iska hor yimaadaan ay isxidhiidhiyaanna tan xaadiradee hadda joogta ayaan hormarinaynaa maxaa yeelay tan joogta hadda tukashaeedu adde ayay ka dhigaysaa tani inay markii odalba qallayhayde laakiin tii qallahayd haddaad horraysiiso labadii salaadoodba qallo ayay noqonayaan markaasi aanay labadiiba qallo u noqonin horta balta wakhtigeedii wax kasii joogaan iminka tuko oo masalan wuxuu leeyahay rajulu dakara qabla tuluuci shamsi intaan cadceedu soo bixin bimiqdaari salaati alfajri faqad qadar laga tukan karo un salaada subax ayaa wuu xasuustay annahu salla alcishaa calaa hayri tahaara inuu cishaayigii tahaara la-aan ku tukaday markaa qofkan laba fariido ayaa guriisa cishaayigii oo tagtay iyo fajarkii laakiin salaada cishaay waa qado wakhtigeedii wuu baxay salaadan fajar laakiin waa addi oo wakhtigeedii baa lagu jiraa markaa salaadan fajar tuka baynu leenahay maxaa yeelay annaha taqacu addaan bay dhacaysaa ama salaada cishaay mar kastaba iyadu waa qade ama cadceedda ka hor ama kadib midkay doontaba haatee haddii ay iska hor yimaadaan wuxuu leeyahay silatu akhin wa silatu camin laba qaraababa wuxu baahan mid waa walaal midna waa adeer labadiibana wax ma wada tari kartid silat alakh walaalka ayaad horraysiinaysaa iyo maslaxaddiisu ay ka sarraysaa waa haddii aan la jamcin karin ladda tasaaxumidaa weeye haddaba taasi waa ta hore ta labaad wuxuuna yidhi walcagsu fi lmadaalimi ee me waxaa horta intaynaan taa u gudbin waxaa iyana isweydiin leh masaalixda ayuu sheekhu yidhi hal hunaaka daabitun lilmasaalix masaalixdii wax dabdinaya oo koobaya ma jiraa wuxuu leeyahay waa waxyaalaha ay culimmada andaartooda iyo mujtahidiinta iyo dadka ahlukibraha ahi ay isku khilaafaan sheekhu ilaahay ha u naxariista waa sheekh waaqiciya oo yacni bulshada iyo ummadda ku dhex jira tusaale ayuu noo soo qaatay wuxuu uhi asalaatu fi naclayni sunna salaadda inaad kabaha ku tukataa waa sunne oo xadiidka imaamu albukhaari fii saxiixihi anas ibnu malik la weydinaya kaana rasuula yusalii fiina calayhi qaala nacam wuu ku tukan jiray xataa ku tukada buu ihi oo yahuudiya nasaare khilaafa gabada guuda ku tukada haddaba wuxu uhi sheekhu faida kaana yataratabu cala dalika mafsadatu bitanfiiri الnaasi wاlqadxi fi اlfaacili wama ashbaha dalik fahal yatruku dalika maca bayaani ana dalika suna bilafdi aw yusali walow xasala ma yaxsulu min alfitna haddii haddaba uu dadkii isla hortaagay isagoo kabihii xidhan ay mafsada ka imanayso oo jamaciiba lagu kala yaacayo qofkii sidaa sameeyena wax laga sheegayo oo ay fitna ka imanayso miyuu ka tegayaa salaad kaba ku tukantaa oo wuxuu caddaynayaa arrinkaa kabaha in lagu tukadaa inuu sunno yahay lafdiga iyo hadalka iyo qowlka ayuu ku caddaynayaa laakiin ficil ahaanteeda wuu iska daynayaa si aan dadku dee ugu kala yaacin mise waa ku tukanayaa wixii ka imanayaaba ha ka yimaadaan laba hadday kugu soo hadhayaan masaajidkaba haddii lagaaga wada baxayo adigu yacni iska wada un miyaa taada wuxuu leeyahay sheekhu naquulu lwal waxaynu leenahay ka hore kabahan mar hadday ka imanayso dadkii inay ku kala ordaan oo qofkii wax laga sheego khilaaf iyo mafsada ka imanayso ka daa in kabaa lagu tukadaa inay sunno tahayna qowl ahaan ugu caddeeyo hortuu ficilka ka dambaystay laakiin qowl ahaan ugu caddee oo dadka kaga dhaadhici marka hore markaa wuxuu sheekhu yidhi walaakin ya'ti bacdu nnaasi fayaquulu laa dad baa imanaya waxay odhanayaan maya almaslaxatu an nubayina sunnata bilficli sunnaha waa inaynu ficil ku caddaynaa kamaa bayanaha rasuulu sala allah alay sl sidu rasuulkuba ugu caddeeyey ficilka goormaa la garanayaa waa inaynu markaa isla hortaagnaa wixii kala yaacaya haka kala yaacaana waxiinaydin bu ihi takhtalifu alandaar walijtihaadaat waa ijtihaadaadkii iyo andaartii ba iskhilaafaysa laakin lanaa sunnatun mutabacatun fi hada lakiin sunnaynu haysanaa buu ley nebiga ayaynu arrinka sunno uga haysanaa fa ina arasuula qaala licaaisha rasuulku caaisha wuxuu ku uhi lawlaa ana qawmuki xadiidu cahdin bikufrin lahadamtu اlkacba walabanaytu calى qawaacid ibraahima wajacaltu lahaa baabayni baaban yadkhulu الnaasu wa baaban yakhrujuuna minhu in haddii ay wixii sunnaha ahaa ama lagu faray bereg ka imanaysa iyo mafsado in layska dhaafayo oo laga joogayo mafsadalyo sunna inuu haysanaa buu yidhi oo nebiga ayaa caisho wuxuu ku yidhi tolkaa haddaanay ku wakhtigoodu gaalnimo ku dhoweyn kacbada intaan dumiyo ayaan qawaaciddii nebi ibraahim ku celin lahaa ilaa quraysh baa intay nafaqadii ka yaraatay bay qawaaciddii nebi ibraahim ka soo kaceen oo qaybtan shaadirwaanka oo kale qaybtan iminka masala xaggan waqooyi ee xijru ismaaciilka ilaa saddex mitir ayaa kacbadii ka mida intaan dumiyo ayaan qawaaciddii nebi ibraahim ku dhisi lahaa weliba laba albaab baan u yeeli lahaa miday dadku galaan miday ka baxaan laakiin maxaa ii diidaya arrinkaa inaan fuliyo buu leeyahy dee dadkiibaa gaalnimo ku dhowo waxaan ka yaabayaa inay yidhaahdaan wax kaleba uma socona kacbada inuu burburiyo ayuunbuu u socdo dabeetana halkaa khilaaf iyo mushkilad ay ka timaado fa hunaa buu hi halkan taraka amran wuxuu ka tegey nebigu amar yakaadu yakuunu waajiban arrin yacni u dhowaa inuu waajib nebiga ku noqdo wahuwa an yabniya alkacba inuu ku dhiso calaa qawaacidiha alasliya laakiin taraka wuxuu uga tegey khawfan min alfitna isagoo fitno ka cabsanaya darteed ayuu uga tegey wacalaa hada naqulu yajibu cala alinsaani waxa qofka ku waajiba fi hadihi almasaa'il an yataxaraa bidiqa inuu si markaa daqiiqa uu ugu dadaalo ma huwa alaslax wama huwa saalix waxa habboon ee aslaxa ah iyo ka saalixa inuu eego ayaa laga maarmaana inaanad ummaddii ku kala kaxaynin oonay ummaddii kaaga kala jabin oo ummaddii aanay kaaga hor imanin masaa'il yaryar oo fudud haddii masaajid lagu dhiibo oo masaajidkiiba lagu kala tegayo bisinkood hoos u dhigto maxaad kordhinaysaa markaa haddii bisinkiiba lagu kala tegayo iyadoo nebigu korna u qaaday inta badan hoos u dhigi jiray kor ugu qaad inta ay baranayaaneed ka dhaadhicinayso yacani inaad ho marna hoos u dhigi karto marna kor u qaadi karto haddii qunuudkii lagu kala tegayo madhab dhammi qabo dee in lagaaba eriyo oo midaan wax alla wuxuu xumeeye mooye waxba hagaajinayn meeshiiba qunuud lagaaga eriyo iyo inaad haysatood qunuudkoodaasoo dabeetana aad isagana ka dhaadhiciso aad haysatana ayamaan rom yacni waxaa loo baahan yahay in waxyaalo badan dhallinyaradu inay dadka khilaafka uun iyo meelaha had iyo gore khilaafka un ay xoqaan ay dadka maraa kiciyaanun looma baahna ee dadka waxaa loo baahan yahay in la hogaamiyo oo lago wax aslaxaa loo tilmaamo waxaa kaloo sheekhu markaa iyana u ka hadlaya walcagsu fi lmadaalimi leeyihiin waxa madaalimta ah iyaduna waa sidaa cagsigeed oo iminka wuxiina yidhi haddii laba shay isu kaa berber yaallaan mid saalixa iyo mid aslaxa mid wanaagsan iyo mid ka sii wanaagsan ka ka sii wanaagsan baad la imanaysaa oo kan wanaagsan kaa kalaad ka doorbidaysaa yacni wixii muxaramaadka ahaa ayaga xagga hoose midba midka laba shay oo xun ayaa isu kaa berber yaalla ka labada fudud ee yar ayaad samaynaysaa si ka weyn aad markaa uga badbaado markaa wuxuu sheekhu yidhi fi lmadaalimi ayuu yidhi waxaan in naqaanay mafaasid in laga cabiro horta yacni nadmiga ayaa la maray inuu mafaasidii madaalim yidhaahdo madaalim iyo mafaasidna iska hor iman maayaanoo dee mafsadadu wixii fasaadi waa dulmi un oo mafsadasi ama dulmi bay naftaada ku noqonaysaa ama cid kaley ku noqonaysaa markaa dulmigii ka bixi mayso oo iminka marka ilahay leeya waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi dee waxa weeye ha ku fasahaadinina waa macaasi iyo dulmi ha ku fasahaadinina weeye haddaba wuxuu leeyahay markay madaalimta iyo mafaasidda iyo waxyaalaha xumi ay ku kulmaana ee aanad ka wada badbaadi karaynin laga maarmaan ay tahay imaa inaad mafsadani xumaanta ku dhacdo imaa inaad tan kale ku dhacdo marka ay kuu siman yihiin waa inaad labada tafudud ku dhacdaa فمثلا وعلي إذا اجتمع عندنا ميتة بعير وميتة حمار قفقي قاجة أي نفتي وقبح يصاب لما بختبها هل كانوا يالا مدوا ضمير مدنوا أور قفقي لبختي ينو عنو أيوب هني هاي نفتي وقبح يصاب فإنه يقدم البعير أورك أيها المريم بختي أورك عنيصاب محيّل أورك أصلهان حلال بوها xaaraannimadana waxaa ku keeneen wasfigan baktinimada amaa dameerka asalkiisu xaaraan buu ahaa baktiganna bakti kalunbuu kusii kororhsaday markaa awrka cunidiisa ayaad horraysiinaysaa mithaal kale oo ka la yaab le ayuu sheekhu inoo soo qaatay wa yumkin an numathila lihadihi alqaacidati bima dukira can sheekh alislaam ibnu taymiya waxaynu ku mihaalin karnaa buu leeyahay arrinka sheekh islam ibnu taymiya laga soo qaatay annahu mara biqowmin min atataar kaanuu yashrabuuna alkhamra walam yanhahum can shurbihim alkhamr qoladii tataarka la odhan jiray ee dee islaamka berigii soo weeraray oo markii dambena dee islaamnimada markaa muujisay oo in badan ay soo galeen ayuu soo maray sheekh islaam ibnu taymiya qolo ka mid oo khamri cabbaya dabeedna sheekhii kama nahiyinoo uma diidin wa kaana macahu saaxiibun lahu saaxiib sheekhu leeyana wuu la socday maxaa meesha yaalla xadiid baa nebigu yidhi man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu biyadihi hadduu qofku munkararka gacantiisa ha ku dooriyo fain lam yastatic hadduu kari waa fa bilisaani carabka ha uga sheegay fain lam yastatic fa biqalbihi marka sheekhu waxaa laga yaabaa inuu gacanta waa karayi haddaanu gacanta karayna afka inuu wax uga sheego waa karayi lamu hadlin faqaala lahu ayl sheekh islaam ibnu taymiya baa saaxiibkii wuxuu ku yidhi limaada lam tanhahum maxaad nimankan uga nahyin weyday eed uga diidi weyday waxan qaala wuxu uhi liannahum low tarakuu shurba alkhamri ladahabuu yahtikuuna acraada almuslimiina wayaqsibuuna amwaalahum wahadaa dulmun mutacadin wa hiya acdamu min adulmi alqaasir alxaasili bishurbi alkhamri wuxuu yidhi haddii ay khamrigi waxaan u diidi waayey waan khamrigan u odhan waayey daaya buu idhi hadday khamrigan iminka khamrigan intuu sakhraamiyo ayuunbay halkoodaa sakhraansanaanayaan oy suuxsanaanayaan laakiin khamrigan cabiddiisa haddaan u diidoy ka tagaan waa kaakacayaan dumarkii muslimiintay ku dhaqaaqayaan xoolahoodii bay dhacayaan boob iyo balaaye iyo imtixaan bay samaynayaan markaa laba mafsadaa meeshii yaallaa laba xumaamadaa meeshii yaalla midi waa khamre cabiddan waa mid ayaga ayay ku gaaban tahay oo geesnaba u dhaafi mayso midna waa haddii taa laga tago tan laga kaxeeye maxay gelayan waxay gelayaan dhac waxay gelayaan boob waxay gelayaan kufsi mashaakil bay gelayaan laba mushkilaa markaa meesha isbarbar yaalla markaa fiqigaasuu isticmaalay iyo qaacidadaa aynu dul joogno wuxuu idhi khamrigoodaasay cabbaan ayaa sahlan ee khamriga ha cabbaanay iska daaya waxa kalay gelayaan markay khamrigan ka tagaan ayaa ka daran markaa ma aqoonin mayna odhan karaa sheekh islam ibnu taymiya man ra'aa minkum munkara falyuqayiru biyadi wax alla wax alla munkarkii kaa soo baxa burhka un saar gawda kaga saar adigana qudhaba ha lagaa jaro ama meeshiiba ha isla kacdo dabeetana gebigeedaba ha laysla baaboo yani waxay doonaysaa in masaalixda iyo mafaasidda mid waliba miisaan bay doonaysaa munkarka markaad tulinaysa culimmadu waxay tiraa munkar ka weyni inaanu ka imanaynin waxaad tiraysay wax ka darani hadday ka imanayaan kanaa sahlana daa kan daa ayaa sahlana ilaa adigina ha sii kordhini belada ha sii hurinine sidaasuu markaa sheekhu weliba maqaalada qaarkood yani wuxuu yani tilmaamay uu yidhi ilaahay mu dadka muslimiinta muxuu khamriga ugu diiday dee wuxuu yidhi cadaawad buu dhexdiina ka dhalinayaayoo dikrigii ilaahay iyo salaaddii buu iska kiin hor istaagayaa baa ilahay yidhi kuwan laakiin ayaga muxuu ka hor istaagayaa boobkaa iyo dhacaa iyo burburintaasuu ka hor istaagayaa buuhi markaa daa wa hada laa shaka annahu min fiqhi shekh islaam ibnu taymiya xaysu qadama akhafa almafsadatayni calaa calyahuma labadii mafsadee meesha yaalay dee tii fududayd buu idhi tafudud baynu ayaynu aqbalayna aynu oggolaanaynaa si aan taa weyne aanay u imanin waana qaacida furuuc fara badan leh qofka farac iyo laba iyo sida inuu ka soo qaato laga yaaba haddii uu markaa qofku fiqiga noocaas iyo masaalixda uu fahmana yacni wax fara badan oo maanta laysku curduduubayo oo gorodda laysu wada gelinaya ayaa fududaanaya haddaba wuxuu sheekhu leeyahay fain qaala qaa'ilun hal hunaaka daliilun cala taqdiimi alaclaa fi lmasaalixi wa taqdiimi aladna fi lmafaasidi hadduu mid yidhaahdo may anu wax alla wixii iga soo horbaxa garabkumaan kaga qabanaya xubaanna kala eegi may wax daliili ma jiraa inaynu ka sare masaalixda qaadanayno kay liita inaynu mafaasidda hormarinayno ma jiraan nacam fiihi daliilun wa tacliil buuhi daliil iyo cillaba waa jiraan daliilka in aclaa fi lmasaalix loo hormaraysiinay waxaa ka mid ah fastabiqu lkhayraat waxa khayraadka u degdeg oo u hormara istibaaqu markaa ilaa shay in loo horomara ayuu sheegaya mar hadduu ilaahay ina faray inaan khayraadka u horumarno mar kasta oo shaygu uu khayrkiisu badnaado waxaynu faranay inaynu u horumarno aynu u degdegno aynu u orodno mafaasidda miyaa ilaahay wuxu uhi walaa tasubu aladiina yadcuuna min duuni illahi fayasubu llaha cadwan bigayri cilm ha caayina baa ilaahay yidhi waxaanay caabudayaan alla sokadeeya saramyada ha ka caayina oo haddaa ka caydaan markaa iyaguna ilaahay bay colaatan iyo markaa aqoon la-aan u caayayaan markaa meeshii laba mafsado ayuu qur-aanku inoo tilmaamayaa mafsadada hore waxa weeye in la yska daayo cayda iyo wax ka sheega ilaahyadan qoryaha iyo dhagxaanta ay mushrikiintu samaysteen mafsadada labaadna waa ilaahay caydiisii oo haddii kuaoodaa la caayo waxaa ka imanaysa ilaahay caydiisa ayaa ka imanaysaa in dee wax laga sheegi waayo oo la caddayn waayaana waa mafsado in ilaahay la caayaana waa mafsado iyo xumaan marka huwa macluumun ana sab ilaahi acdamu min tarki sabi aalihati lmushrikiin wa ashaddu mafsada ilaahay oo caydiisii aada soo keentood sababto ayaa ka weyn inaad ilaahyada mushrikiinta caydooda aada iska dayso sidaa daraaddeed buu ihi ha caayina mar hadduu keensanayo cayda ilaahyadoodu ilaahay inay caayaan iska daaya buuhi waxa kale oo markaa sheekhu ayana uu tilmaamayaa hadyo gooraale waxyaalahan la kala horraysiinayaa waa inaanay dee waajib iyo masnuun iyo xaaraan iyo mubaax iyo markay sidaa yihiin dee mubaax iyo xaaraani mubaaxaa la horraysiinaya waajib iyo masnuun waajibkaa la horraysiinaya sidaynu horeba usoo tilmaannay markaasaa wuxu uhi masalan haddii meel ciidan degan yahay uu jiro hunaaka qitaaun qitaacun caskari oo aan dad wanaagga iyo wax ka sheega aanay jirin oo dadka markaa diinta u sheega laakiin qofkii markaa dee shacairti yacni muuqaalkii diineed oo dhan laga idlaynayo masalan garhkii inuu soo xiro oo kale shardi looga dhigayo ma inta garhka xiraabaan markaa halkaa tegaya on dacwadda ka fidinaya mise waa iska daynayaayoo garhkayga ayaan iska lahaanaya halkaan uu iska daynaya wuxuu leeyahy iskaga teg bilkuliya laannahu laysa calayka hudaahum walakina allah yahdi man yashaa udcu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasana baa layidhi laakiin macsiyo aad samaynayso yacni dacwad wasiilo ha uga dhiganin buu yidhi waxaa ka mida masaa'ilkuu sheegay man dahaba ila almasjid wawajada munkaran fii ariiqihi masaajidkii baad kusii socotaa waddadii aad sii maraysay munkar iyo xumaan baad ku aragtay salaaddiina waa la aqiimay ma salaadiiyo masaajidkaad isaga soconaysaa mise munkarkanaad reebaysaay oo diidaysaa imaad hormarinaysaa wuxuu leeyahay halkaasina waa meela ijtihaadaadku isku khilaafto wuxuu leeyahy horta munkarkaad eegaysaa waxaan ka tegayaa salaaddaana wuu eegayaa oo salaadda ragcadda ugu dambaysa ma ka gaadhaysaa haddaad qoladan wuxu sheegto ile haddaad ragcaddii ugu dambaysay aad aad gaadho salaaddii waad gaadhay iyo inay salaaddu markaa dhammaanteed ka wada tegayso munkarkan lafdiisa ayaad miisaamaysaa haddii aad salaadda u kacdo miyuu tegayaa oo munkarkii meesha uu ka tegayaa mise iyagoo munkarkoodii sii wata ayaad ugu soo noqonaysaa yacni arrimahaasoo dhan ayaad markaa qiyaasaysaa oo kaad istiraado maslaxa caama baa ku jirta haddii markaa wax sheegiddaadani ay anfacayso haddii ay kaasii kala tegayaan oonaad hadhowta helaynin yacni iminka markaa wuxu sheego munkarkii uga sheeg maxaa yeele nebigu wuxuu yihi laqad hamamtu an andaliqa birijaalin macahum xusbun min xatab waxaan ku hamiyey inaan kaxaysto rag xagal xaaba ah watoon qolo aan salaada ka soo qayb gelaynin aan xaggooda u kacoon guryahooda ku soo gubo marka wuxuu ku hamiyey rasuulka salaada jamaacada inuu uga tago waxyeelaynta iyo ciqaabidda kuwaa sidaynu soo tilmaannay haddii ay shay sunna iyo shay kale hayiiska hor yimaadaanna dee shayga markaa sunnaha ayaa la hormarinaya ee manduubka ayaa la hormarinaya wuxuu sheekhu yidhi raximahu llahu waqadim ilaclaa yacni qof yahow qofkaagan mukallafkaahow waqadim hormari alaclaa ka sarreeya fii saalixin wixii wanaagsanaan lada tasaaxumi markay iscidhiiriyaan inaad wada samayn karaynin waalcagsu sidaa cagsigeed bay aatay fi lmadaalimi waxyaalihii dulmiyaalka iyo xumaanyaalaha ahaana sidaa cagsigeed buu ahaaday wadfac reeb khafiifa dararayni labada dhibaato kooda fudud bil akhafi ka ka sii fudud ku reeb wa khud waxaad qaataa bicaalilfaadilayni labadii wanaagsanaa kooda sarreeya laa takhaf hana cabsanin qaacidadani tii hore ayuunbay dhammaystir u tahay oo waxa weeye hadday laba dhibaato kulmaan waxaa meesha laga saarayaa tooda daran waxaana lala imanayaa tooda fudud waana qaacida muhima ah waxaa ka mida uu inoogu miisaaliye minhaa maa xasana min alkhadir nebi khadar wixii ka yimi xiina rakiba huwa wa muusa calayhi asalaatu wasalaam asafiina markay suuratulkafsi inooga sheekaynaysay muuse iyo khadir markay fuuleen doontii fakharaqahaa alkhadir wuu dilaaciyo loox buu ka saaray waa kii muuse malaga ku qabsanayay walaa shaka ana kharqa safiinati darar safiinada dilaacinteeda iyo doontaasi waa dhibaata laakina alkhadar araada wuxuu doonay an taslama safiina inay nabad gasho min malikin yahudu sufun asaalixa yaahudu asufun asaalixa inay ka nabad gasho boqor qaadanaya doonyaha wanaagsan allatii laysa bihaa ciibun allatii laysa bihaa ciibun aani ku sugnayn wa kaana waraa'ahum malikun yaahudu kula safiinatin qasba waxa hortooda ahaa waraag waa hortooda malikun boqor yaahudu qaadanaya kula safiinatin saalixatin ba u qadiran qasban dhac buu ku qaadanaya fakharaqahaa fakharquhaa darar haddaba dilaacintan iyo loox ka saaridani waa dhib walaakiin akhduhaa in lagaba qaado inay bahashii isaga yar ceebaysnaato kolba iska yar gugufaystaan ama iskaga shaqaystaan ay kolba iska yar musmusmaartaan waa dhib walaakiin akhduhaa ashaddu darar min iyadoo lagaba qaadaba oo aada arkiba weydo ayaa ka sii dhib badan sidii ninkii yidhi intaan ku arkayo hebelo inankiisii buu ku yidhi caana dhami maayo haddaan ku waayana arkiba maayo buuhi yani isagoo aad caanay bui haddaan intaan ku arkayana caana dhami maayo haddaan ku waayana ilba saari maayo buuhi markaa qaadashadaa sii daran markaa doontu hadday wasafinatu idaa baqiyat lilmasaakiini wa fiiha caybun ahwanu taasaa fudud sidaa daraaddeed darar iyo dhib buu khadir la yimi muxuu dhibtaa ula yimi dhibtan wuxuu la imanayaa dhib ka weyn buu ayuu dhibtan yeer ku hor istaagayuu ku dafcinayaa oo aan bahasha in lagaba dhacaa wa minhaa waxaa kamid low ana axadan saala calaa nafsika hadduu qof soo weeraro naftaada ictada calayk fa inaka tad- tudaaficu canhaa laa shaka waad horta iska difaacaysa laakin tudaaficuhu bilashal falashal siba see ka fududahay ayaad markaas aynu kitaabkii hore ee sicdi aynu nad- manduumadiisii ku soo cadaynay midba miduu ka sahlan yahay haddii aanu ku reebmaynin dil mooyaane falaka an taqtulu inaad dishaa baad leedahay leannahu saa'il weeyaanoo wax xurmaahuu leeyahay ma jirto haddii aad mala ka cabsato inuu ku dilo kow baad kaga siinaysaa welibana ilaa aad taa ogaato kuma dhaqaaqaysid haddii aad ashal falasal aad dhaaftood marka horraysaba qudha ka jartana ama tuuggii oo siiba ordaya haddii xabad ku dhufatana adaa lagu yeelanaya waayo kaaba cararba wa min dalika waxaa ka mida buuhi ma dakarahu lfuqahaau raximah llahu fiima low tacaalat masaalixu lwaqfi waqaf ayaa masaalixdiisii cadilantay maderisad bay ahayd way wada duntay yacni masaajid buu ahaayoo dee awqaaf iyo wax badan buu lahaa wixii boo isla wada cadilmeen wax lagu hagaajiyana ma jirto fa baaca bacdahu liislaaxi baaqiihi barkii buu iibiyey wuu isu iibiyey markaa liislaaxi baaqiihi si inta labaad uu hagaajiyo calaa wajhi yumkinu alintifaacu bihi wajhay suurtagal tahay waqafkii in loo intifacso fa ina hada jaa-izun aydan waa shay bannaan lianna almuxaafadata calaa baaqiihi in hatahadhay oo la ilaaliyaa ayaa khayrun min tacarudihi kullihi litaraf wa cadami lfaa'idati minhu in waxoogay laga soo reebo waxoogaygaa la intifaacsado oo hadday lix maqsin ahayd madrasadii saddex laga soo reebo saddexna la iibiyo saddexdii lagu hagaajiyo ama masaajidkii dee guryo iyo dayrad uu lahaa inta la iibiyo masaajidkii lagu hagaajiyo ayaa waxay ka khayr badan tahay dhammaantiiba inuu meesha ka wada baxo dhammaantiiba inuu meesha ka wada baxo waxaa kaloo ka mida bu uhi low ana safiinata fiiha amwaalu wa fiiha rijaal haddii doon ay rag iyo xoolaba ku jiraan yacni inay qaraqantana ay u dhoweydo fa inanaa nabda'u bilmaali maalkaynu horrayseenna maalkaynu ka daadinayna isagaa darar ahaan fudud fa nulqihi bilbaxri ayaan ku turinaa si ay u fududaato dadku u badbaadaan sidaynu horeba usoo tilmaannay hadday bakti awr iyo bakti dameer ku kulmaan baktiga awrka ayaad horraysiinaysaa waxaa ka mida qof muxrima oo xaja ma cumraa xidhan ayaa ugaadhiya bakti baa isu berber yaalla inuu ugaadhan dishado inuu baktigan cuno inuu ugaadhan ugaarsado inuu baktigan cuno waxaynu leehay ugaadha ayuu horraysiinaya maxaa yila iyadaa mafsadadeedu ka hoosaysaa ila hadduu u baahdo yacni mubaax bay u noqonayseen waxaa kaluu sheekhu uhi wakhud bicaali lfaadilayni laa takaf labada shay ee fadliga leh faadilkaa ee fadliga dheeraadkaa leh kooda sarreeya qaada hana cabsanin laba shay ayaa kuu kulmay midkood baa afdalu min alaakhari ka kale ka fadli badan ka xagga fadliga ku sarreeya ayaad qaadanaysaa adigoon ka cabsanayn maxaa yeelay ziyaado khayr dheeraada ayuu ka leeyahy fadliga dheeraadkaahina amrun madluubun weeye masalan wuxuu inoogu miisaaliyey sheekhu nin baa wakhtigii duhurkaa jooga ayaa wuxuu ka cabsaday raatibadii duhurka sunnihii duhurka ka dambeeyana ma samaynin sunno mutatawica sunno mutlaqa inuu iskaga sunnaystaa buu doonay laakiin hadduu sunnaha mutlaqaa sameeyo wakhtigii waa baxayaayo salaaddii raatibada wakhti waa ka baxaya salaadda raatibadaabuu horraysiinayaa ee raacsan ee cishaa duhurka sunnihiisii bacdiyada ahaaya maxaa yidhaha salaada raatibadii waa naflun mul muqayad buu yihi taabicun lilmaktuubaati raacsan fahuwa afdalu min annafli almutlaq sunno hor ilaahay own isaga ka fadli badan waxaa iska hor yimi waajib cayni iyo waajib kifaa'iya masalan dee salaaddii casar ayaa waliiqa sii dhigaysa halkaana janaase kutukashadeed baa taalla labadii bana kuu suurtagal maaha dee waxaad samaynaysaa kan caynigaa baad samaynaysaa kifaayadka leannu aclaa isaga ayaa ka sarreeya waktigii duhurka hadduu ka hadhaya afar gacdood in laga tukan karaa salaadii subax oo qalaana lagu leeyahay markaa wuxuu leeyahay tan xaadiradah ee duhurkaa buu tukanayaa maxaa yeele salaaddii waktigeeda ayaa fadli badan waana waajib sadaqada in sir aad u bixiso iyo inaad kolba sirta ayaa fadli badan sidaa daraaddeed baa ninkii nebigu wuxuu uhi toddobadii markuu sheegaya wa rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akfaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinu ilaa bidixdiisu aanay ogaanin waxay midigtiisu bixinayso markaa hoosu dhigeedaa wanaagsan wuxuu sheekhu uhi wadfac waxaad riixdaa ood reebta ood meesha ka saartaa khafiifa dararayni labada dhibaato kooda fudud bil akhafi kaga sii fudud bal hadda u fiirsa khafiif iyo akhaf keebaa meesha laga saaraya khafiifkaad meesha ka saaraysa ka fudud akhafka ka sii fudud ee khafiifna waa mid akhafna waa mid ka sii fudud markaa mid fudud iyo mid ka sii fudud ayaa ayaa meeshii ku yaalla laba dhibaato oo midna ay fudud tahay midna ay ka sii fudud tahay laba dhibaato markaa way ka way kala fudud yihiin markaa ka fudaydka badan ayaad samaynaysaa ka fududna waad reebaysa waad siixaysa wakhud waxaad qaadataa bicaali lfaadilayni labada shay ee fadliga dheeraadkaa leh kooda sare qaado laa takaf ha cabsanin waa yacni masale laguu qabsanayo maho arrin musallama weeyaanoo qaraq iyo rayb iyo shaki midnaba kaaga iman maaye sidaa yeel buu leeyahy waxaa kaluu sheekhu uhi in yajtamic maca mubiixin maa manac faqadiman takliiban aladii manac in yajtamic hadduu kulmo maca mubiixin banneeye hadduu la kulmo maa kii manaca diiday mid diidaya hadduu la kulmo faqadiman horraysi iyo horraysii taqliiban qallibaan ahaan aladii ka manaca diidaya horraysii ida اجtamaca almaanicu wاlmubiixu qudiba almaanicu horeynuu soo marnay shaygan wax diidaya iyo wax ogol baa ku kulmay kaa diidaya hormariya markaa ka tag markaa wuxuu ka jeedaa sheekhu haddii ay kulmaan wax diidmo keenaya iyo wax bannayn keenaya waxaan horraysiinaynaa diidmada ka keenaya li'annahu ma suurto gelaysa shaygan laguu diiday inaad ka dheeraato shaygan mubaya mubaaxaa ka tegidiisa mooyaane shayga waajib waxaan u dhammaystirmin isaga mooyaane isaguna waajib buu noqonaya mubaaxu waxaan u dhamaystir isna mubaaxun buu noqonaya taqliiban waa bimacnaa baabulqallibaad tusaale sheekhu wuxuu isagu inoogu soo qaadatay tusaalayaashiisa ayaynu raacaynaaye idaa masaxa alinsaanu cala aljawrabayni sharabaadada hadduu qofku masaxo waa la masaxdaa yowman maalin buu masaxday wahuwa muqiimun waana negi yahay uma saafara markaasuu socdaalay fa idaa qulnaa yuqlabu masxu lmuqiim haddaynu idhaahno waxaa la qallibayaa la xoojinayaa masaxa ka neyi lam yabqa low siwaan leyla habeenunbaa u hadhay haddaan idhaahno yuqlabu masxu lmusaafirna waxa u hadhay yani waxaa la qalibayaa masaxa musaafirkana zaada cala laylati laylatayn wa yowmayni waxa uu ka kordhinayaa habeenkii laba habeen iyo laba maalmood ayuu habeenkii ku kordhinayaa ila saddex shiya habeenadoodu lahaay haddaba ziyaadada labadaa habeen iyo labadaa maalmood buu ihi tajaadabahaa amra laba arrin baa kala jiidanaya safarun wa iqaama safar iyo nagaadi oo markii hore dee safar buu ku bilaabay ee nagaadi buu ku bilaabay ma nagaadigii markaa uu ku bilaabay baa lagu soconayaa la qallibayaayo dabeetana halkaasuu ku dhammaaday mise safarkan uu galay baa la qallibayaayoo xaggan u jiidanayo habeenkiiyo maalintii labadii habeen iyo labadii maalmoodee dambena waa lagu daray labadaasaa kala jiidanaya faliqaamatu tamnacu waxay diidaysaa an yamsaxa cala aljawrabayni inuu masaxo fii ma zaada cala yowmin waleyla habeen iyo maalin wixii ka dheeraaday wasafaruna yubixu wuxuu banaynaya dalika kaa fahal nuqadimu safr aw nuqadimu liqaama aljawaab wuxuu leeyahy nuqadimu liqaama ayaan horraysinayna lianna ma zaada cala alyowmi waleyla waxaa ka kordhay ijtamaca fiihi mubiixun waxaadirun mid banaynaya iyo mid diidayaa ku kulmay fa yuqadam waxaa loo hormaraya jaanib alxadri xadriga dhinaciisa wahada huwa almashhuur min almadhab masalada khilaaf baa ku jira wuxuu leeyahy isagu sheekhu rajaxaya صaxiixu anahu yutimu masxa musaafirin wa calayhi falaa yasixu tamhiilu lilqaacidati bihada اlmihaal yani laguma mihaalin kara buu leeyay waxaa kale uu leeyahay inoogu mihaalay rajulun lahu fi hadi alqaryati ukhtun min alridaac wa nisaau lqaryati maxsuuraatun fi casharati min annisa tuulo yaroo halkan oo toban dumari joogaan ayaa wuxuu og yahay islaantii hooyadii ahayd beri inay inan naaska ka jaksiso miday xagga hooya naaskii ku walaalayiin ay joogto laakiin ta allatay tahay tobankan ma garanayo dumarka tobankaasoo dhami xaaraan ma ka noqonayaan aljawaabu nacam buu leeyahay dumarka tuuladaa joogo dhan ee yari xaaraan bay ka noqonayaan mid inuu ka guursado waayo waxaa dhici karta inay walaashii noqoto laakiin hadday beled weyn tahay ooy dumar fara badan oo boqolaali joogaan tuu doonaa buu ka guursan karaa waxaa iska dhee galay qof gashaatun mudakaatun neef adhioo la gowracay bishaatin hayri mudakaatin neef adhi oon la gowracin bay iskaga darsameen oo masalan dee midna markii dambaa la bireeyey iyadoo nafdiba ka baxday baa la bireeyey midna dee iyadoo caadiya baa la bireeyey oo labadiba biraysaniba halkanay ku yaalaan laakiin waxaa la ogyahay midkood intay nafduba ka baxday in la bireeyey fa inuu yajibu ijtimaacu ljamiic ijtinaabu ljamiic dhammaan waa inuu ka dheeraadaa maxaa yeelay shaatadan hayru mudakaadkaa lagama dheeraan karo ilaa biijtinaabi shaati lmudakaati tii la gowraco ka dheerata mayne fa yuqlabu jaanib lmanci dhinacii diidayey ayaa la horraysiinaya muxrim nin muxrima iyo mid muxil ah oo xalaal ah ayaa fii qatli saydin ugaadh bay wadaageen way wada dileen saare saydu xaraaman buu noqonayaa leannahu mubiixii oo kan xalaasha ah waxa la kulmay kii maanic ahaayo dee muxrimkan soo ugaadhee faquliba jaanib alxadri ayaa la qallibay qaacidadan waxayna tusinaya buuhi sheekhu uhi qur-aanka oo ilaahay wuxu uhi yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsun min camali shaytaani fajtanibuu lacallakum tuflixuun kuwaaniya nebi rumeeyow khamriga khamaarka ansaabta oo kaabadaha markaa dee wax la cibaadada loo taagtay ee wax lagu qalayay aslaamta oo qoryihii faalka ah rijsun min camali shaytaan waa qurun camalka shaydaanka ahe fajtanibuu ka dheer lacallakum tuflixuun ilaahay markaa wuxuu faray afartaa in laga dheeraado khamriga maysirka ansaabta aslaamta waxaanu ku cileeyey khamriga ka dheeraanshihiisa iyo aayad kale inay dembi weyni ku jira iyo manaafic dadku dembi weyna inuu ku jira manaaficna inay ku jirto yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiiru wa manaaficu linnaas khamriga iyo khamaarkay ku weydiinayeen waxaad tidhaha dembi weyn baa ku sugan manaaficna dadka waa ugu sugan yihiin wa ismahuma akbaru min nafcima dembigooda ayaana ka weynaan badan nafcigooda idan waxaa ku kulmay markaa mubiixun wa xaadir banneeye iyo diide oo waa maxay mubiixu dee waa manaaficdan ku jirtaa xaadirka iyo maanicuna waa dembigan ku jira faquliba jaanib alxadri jaanibkii xadriga ayaa la diiday laakinahu subxaanahu wa tacala lam yanha can alkhamri min awal alamri ma diidin joogsa una odhan maxaa yeelay dadku kaanuu yactaaduunahu waa ka caado dhigteen wayashuqu calayhim jiddan yacni aadna markaa waa ugu adkaanayay an yadcuuhu maratan waaxida mar kaliya inay ka tagaan fa kaana taxriimu mutadarijan shay-an fa shay-an yani si si yar in looga gooyo idan waxa ay dadku la qabsteen hadduu doonayo qofku inuu maamul iyo wuxuu gam kama suqda siin karo waa inuu si yar yar waa wuxuu qur-aanku ina barayo dadka looga dhaadhiciya looga hadlayo xumaantiisa loogu sheegaayo markaa iyagoo bislaaday layidhaha ka tago ay ka tagaan markaa haddaba wuxuu yidhi bal u fiirso oo in yajtamic hadduu kulmo maca mubiixin banneeye shay bannaynaya shayga hadduu la kulmo maa manaca kii diiday mid diidaya shay bannaynaya ayaa waxaa la kulmay shay diidaya isna faqadiman horraysii oo horraysii taqliiban adigoo qallibaya xoojinaya alladii ka manaca diiday kaa maanica hormari wa kullu xukmin xukun kastaa falicillatin cillo ayuu tabiica raacay in wujidad haddii cilladaa la helo yuujad xukunkana waa la heli wa ilaa haddaan la helinna yamtanic xukunkaasi waa mamnuuc buu noqonayaa halkan wuxuu sheekhu inoogu sheegayaa qaacido qawaacidka muhiimkaa ka mid a waxaa la yidhaha alxukmu yaduuru maca cillatihi wujuudan wa cadaman xukunku wuxuu la wareegaa uun cilladiisa helid iyo waayidba axkaamta sharcigana kulluhaa mucallala way cillaysantay macnaa way cillaysantay maxaa looga jeeda waxay ku dhisan tahay macnayaal iyo sifooyin munaasib xukunka u ah cilladuna waa laba qaybood buu sheekhu uhi cillatun macluumatun lana cilla aynu garanayno wa cilatun hayru macluumatin lana iyo cillo aynaan garanaynin wadalika liqusuuri afhaamina can alghaayaati alxamiida alxamdiya alxamiida weeye ee fiican alatii tahbutu biha alaxkaamu sharciya ee axkaamta sharcigaha ay ku sugnaanayso yacni cilladan waxaynaan u garanaynin fahmyadeenna ayaa waxay ka gaaban yihiin inaana khaayaadka xamiidadahe wanaagsan ee axkaamta sharciga ku sugnayso yacni fahamkeeda iyo gaadhideeda caqliyadeenna gaaban cilla kuma jirta maaha caqligeenni baa gaaban oon gaadhi karaynin xikmadda ilaahay ka leeyahayna wuxuu leeyahy sheekhu axkaamta qaarkood ilaahay cilladeeda wuxuu ka dhigay yacni cilladuna waa maxay macnaha iyo sifada xukunkan lagu xidhay mid la garanayuu ka dhigay qaarna midaan la garanayn buu ka dhigay waana ibtilaa iyo imtixaan bal qofkani inuu ilaahay caabudayo iyo inuu hawadiisa caabudayaa lagu kala saarayaa liannahu idaa kaana caabidan lihawaahu hadduu qofku hawa raaciska yahay hawa caabudya walam yacrif cilat alxukm lam yastaslim cillada xukunka hadduu garan waayo dhegba jarqusi maayo waidaa kaana caabidan lilahi laakiin hadduu ilaahay caabudayo istaslama lixukm illahi ilahay xukunkiisa wuu hogaansamaya sawaon calima bilcilla ogay ow lam yaclam ma ogaanina marka axkaamteeda kulluhaa mucallala weeye haddaba cilladu mar kale haddana waxay u qaybsanaysaa cilla mansuusa cilla mustanbata cilla mansuusa iyo cilla mustanbata cilla mansuusa waxa weeye waa mid sharcigu caddeeyey cilla mustanbatana waa mid lagala soo baxay oo culimmadu ay ka fahmeen ay nusuusta kala soo baxeen yacni in sha allahu tacaala markaynu usuulka dhigayna siiba alwajiiz fi shari qawa fi shari alwajiiz fi usuul fiqi ayaa si fiican uga hadlaynu ku arki doonaa taxqiiqeeda iyo tanqiixeeda iyo waxa la waxeed oo dhan ba cillada cillada mansuusadaa wuxuu leeyahay laa shaka ana alxukma yatabicuha wujuudan wa cadaman mar haddii cilladu ay cad tahay oo laguu dhigo o lagula waa taa xukunka ayadunbuu raacayaa idaa wujida wujida alxukmu haddii ayadii la helay xukunkii waa la helay waida intafa intafaha alxukm haddii ayadii la waayana xukunkii meesha waa ka baxaya bilaa khilaafin bayna alculamaa fimaa naclam intaan ognahay buu leeyahy maxaa yeelay sharcigu xukunkan wuxuu xukumay isagoo ku dhisan cillada aasaaskii hadduu meesha ka baxo faracina waa ka baxaya waayo aasaaskii cillada ay haddii meesha ka baxdo faracina waa ka baxaya mihaal buu inoo soo qaatay markaa sheekhu xadiidkaa imaamu albukhaari warinaya muslim nebigu wuxuu yidhi idaa kuntum halaaa haddaad saddex tihiin falaa yatanaaja isnaani duuna haalis laba yay faqin oo ka saddexaad ka faqin min ajli ana dalika yuxsinu yacni arrinkaasi wuu murginayaa waxa loo diiday waxa weeye murugo ayuu gelinayaa markay saddexdii wada socday laba faqaan kii saddexaad waxaa la yidhi yacni laba yay faqin murugo ayuu gelinayaa kii saddexaad oo talo maaday kuu shiraya talo miyay ku xamanaya talo yacni murugo iyo mashaakil ayuu gelinayaa haddaba wuxuu uhi sheekhu eeg in la faqaa sow manhi maaha markaa saddex haddii laba inay faqaani sow manhi maaha oo lama diidin waa xugun mar alliyaariyo markii la helo saddex qof oo wada socda laba hadday faqaan ay murug gelinayso xukunkii oo xaaranimadii diidmadiia waa la helayaa faqidii la diidaya waa la helayaa haddii saddexa ahaadaane laba markay faqaan kii saddexaad aanay murug gelinayninna xukunkii la heli maayo nahyigii iyo diidmadii meesha ma taallo anuga caynkaa markaa wuxu uhi fa idaa tanaajaa isnaani laba hadday faqaan duuna haalisi walam yuxzin aanu murug gelinaya athaalisa tanaajihimaa faqoodaasi fa hal yuxaramu calayhima miyaa laga xarimaya aljawaab wuxu uhi laa maya laga xarimi maayo waidaa lam yatanaaja inaani buuhi bal haddana xaggu sheekhu u kacay marka aanay labadii fiqin bal takalamaa birafci sawtin laakin biluqatin laa yafhamuha haalisu maba idaan faqinba e ingiriisi baa ku wada hadasheenoo korba ugu dhawaaqdeen ninkana maba garanayo ama carabi baa ku wada hadasheen ninkana ma garanayo ama luqo kalea ku wada hadasheen ma garanayo wanaclamu ana dalika yuxsinu waxaanan ognahay inay arrintaasi murug gelinayso falxukmu haabitun xukunkii markaa meesha waa yaalla wa huwa taxriim waa xaaraannimadii markaa meesha waa taallaa lianna alcilla mawjuuda cilladii baa meesha taalla walxukmu yaduuru maca cillatii xukunkuna cilladan unbuu la soconayaa walow furida haddii la qadaro ana rajulan bayna yadayhi ibnaani ibnaahu weeye halkaa nuunka uu ka dhigay waaha ibnaahu labadiisii imaam wahuwa yaktub ow yutaalicu ow maa shaabaha dalik waxbuu iska qoranayaa ama waxbuu taalacanaya ama waxbuu dhegaysanayaa fatanaaja libnaani labadii inan baa faqay maxay u faqayaan yani dee aabihiin ha mashquulinina fa ina dalika laa yuxsinu bal rubamaa yufrixu de waxba laga yaba inuu ku farxo hadalkan ay ka gaabiyeen hoos u wada hadlayaan lianna hada min kamaali اladab an yatanaajayaa fi اlkalaami min ajli an laa yushawisha calayhi inaanay mashquulinin fatakunu almunaajaatu hunaa jaa-iza bay bannaan tahay min ajli an alcilla muntafiya dee cilladii baa meesha ka baxdo odaygii namadii baa kuu tashanaya odhan maayo waxaaba odhanaya way kaa edabsadeenoo waa kuu qaynin waaye am alcilla ama alcilla halkaa am uu yidhi waa ama ama alcilla hayru lmansuusa almustanbata cillada aan la caddayn iminka cilladii xadiidkee lafdiisaa nebigu ku caddeeyey ama cillada aan mansuusada ahayn ee mustanbadada lagala soo baxay fa yakuunu fiiha nisaac muran baa iyada ku jira fa cinda qowmin qad takuunu alcillatu kadaa saasay noqonaysa wa cinda aakhariina qad laa takuunu hadihi nafsaha inaanay tan noqonin baa la arkaa walakin cinda man yaquulu alcillatu kadaa cilladu waa caynkaa qofka yidhahdaa fa inahaa idaa wujidat wujida alxukmu haddii la helo xukunkii waa la helayaa waidaa takhallafada hadday meesha ka baxdana takhallafa alxukmu ama idaa ujmica cala alcilla almustanbata haddii lagu ijmaaco culimmada muslimiinta ku kulmaan fa inahaa takunu kalmansuusa waxay noqonaysaa tii sharcigu caddeeye oo kale yaduuru lxukmu macaha wujuudan wacadaman wain kaana maxalla khilaafin fa ina almukhaalifa qad yamnacu min subuuti lxikmi lakin yumnacu an takuna yamnacu ana hadihi hiy alcilla mihaalu cilla almustanbata buu yihi nebigu wuxuu uhi kullu muskirin khamrun shay kasta oo waxwaaliya waa khamri haddaba idaa shariba alinsaanu shay-an qofku hadduu cabo laa yuskiru aan waxba waalanaynin hal yakuunu khamran miyuu khamri noqonaya aljawaabu laa maya wa hal yakuunu xaraaman ma noqonayaa laa naqulu laa baan le lianna cillata taxriimi alkhamri hiya aliskaar cilladan khamriga loo xaaraantinimeeye waa waalidan ay waxwaalayso wa haadihi cilla mustanbata waa cillo lagala soo baxay min qowlihi kullu muskirin khamr wax kastoo waxwaaliya waa khamri laakinaha tushbihu almansuusa calayha kii cilladii la cadeeyey bay shabbahaysaa liduhuuri cilliyatiha cilanimadeedaa muuqanaysa marka calaa hada waxaynu odhanaynaa buuhi inamaa askara wax kastoo waxwaaliya fahuwa xaraamu weye sawaun kaana min alcinab cinab ha laga sameeye timir ha laga sameeye heed ha laga sameeye qamadi ha laga sameeye min ayi shayin wixii la doona ha laga sameeyo wamaa laa yuskiru fahuwa xalaal wixii aan wahalinayna waa xalaal nin baa wax ursaday buu yidhi fasakara ama fasukira mina markaasaa la istikhraamiyey fa inuu yaxyarum caleyhi hada sham dee urintaasi xaaraan bay ka noqonaysaa waxaa inuu ursadaa sida inuu muskir cabaaba ay xaaraan uga ahayd maxaa yihi liannahu alcilla cillat liskaar weeye nin baa cabbay nabiid nabiidka waxaa la yidhaahdaa waa biyaha ama timirta ama cinabka waxoogayga lagu riday si markaa dhadhankii ay u yeeshaan cinabka amaba zabiibta ay u yeeshaan marka lagu badiyo saa loo khamiriyana khamri bay noqotaay waxoogay taallo markaa maalin iyo laba iyo madhabka imaamu axmed baa saddex iyo hadday gaadho yacni xaaraantinimeeya khamiirintaasi hadday gaadho ayaa wuxuu leeyahay maalin iyo laba laakinahu laa yuskir ma waalinayo laa qaliiluhu walaa kasiiruhu intiisa yar iyo intiisa badani toona waalin mayso fa inahu yaxilu shirbu waa la cabi karaa buu leeyay lianna cilata taxriimi aliskaar waa waalintaa kanna ma waalinoo waa xalaal walow muddaba ha ka soo wareegteen wuxuu leeyahay almaradu yubiixu xanuunku wuxuu banneeyaa alfitra maca almashaqa afurka ayuu banneeya markay mashaqa jirto inuu qofkii afuro fa idaa wujidat ilmashaqa haddii bilmaradi xanuunkii mashaqa haddii ay la jirto habata alxukmu waa sugnaanaya wa ubiixa lilinsaani waxaa looba an yuftira inuu afuro wa idaa lam yakun mashaqa markaan mashaqa jirinna lam yubaxi lfitru la bannayn maayo waa licadami wujuudi alcilla cilladii baan meesha ku jirin halkaa wuxuu inooga soo qaadanayaa sheekhu ribadii alamwaalu rabawiya waa masaa'ilka ay culimmadu qolaba cillada shay meel ku taareen wuxuu idhi aldahab waalfida waalbur waashaciir waltamr waalmilx axaadiida horta intaasaa ku cad lixdaa shay baa ku cad laysa fi lxadiidi nasun fii cilati ribaatiha cilladan halkan lagu xidhay cilladan yani macnahan iyo wasfigan ay ribadu ku xidhan tahay muu caddaynin waalcila almustanbada mukhtalafun fiiha cillada lasoo lala soo baxayna waa la isku khilaafay fahal idaa wajadnaa shay-an hayra hadihi alasnaafi sita nulxiqu biha lixdan shay waxaan ahayn haddaynu helna miyaynu haleyshinayna mise ma haleyshinayno waxaana ribadii baa ku jira mise kuma jirto wuxuu leeyahay aljawaabu low ana nabiya nasa calaa ana alcilata hadduu cillada caddayn lahaa lakunaa nulxiquhaa waan haleeshiin lahayn walaakin lamaa lam yunas markii aan amaama lam yunaso nabigu aan u caddaynin fa ina alcilata tabqa mustanbata cilladii mid lala soo baxayay noqonaysaa waalcila almustanbata qad laa yatafiqu naasu calayha inaanay isku raacin baa la arkaa in itafaquu calayha wa ajmacuu calaa ana hadihi cila falijmacu ka nas haddii la igu ijmacsan yahay ijmac waa nas laakin ida اkhtalafuu tabqa alcilatu fi hanada ciladii mar haddii la isku khilaafo waxay noqonaysaa markaa maxalu nadar bay noqonaysaa fa min alculamaa'i waxaa ka mid ah man qaala mid yidhi alcilatu fi dahabi walfida alwasn waa miisaanka wاlcilatu fi tamri wالshaciiri wاlmilxi wاlburi aطucm waa quudashada marka sidaa la yidhaahdo dee ila qiyaas baa jira oo wax alliyaariyo wixii la midka ahay oo dhan baa xukunkii ayana lagu saaleysinaya cilladu laba shay bay leedahay labada shay ay cilladu leedahay waxa weeye hortuu xukunkiibaa ku xidhan oo helid iyo waayidba haddii la helana xukunkii waa imanaya haddii la waayana xukunkii meesha waa ka baxaya waa mid taasi cilladu ay leedahay qodobka labaad ay leedahay waxa qiyaas la yidhaahdo ee arrinka afraad ah kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaca iyo qiyaaska daliilka afraad waxa la isku haleeshiiyaa labada shay waa cillada oo iminka nebigu sow khamri ma odrhanin dee waxaad uga qiyaasanaysaa caanii geelu hadday sakhraamiyaan dee waxaad leedahay waa xaaraan oo waxaan uga qiyaastay khamrigii oo siaad uga qiyaastay dee waa waxaad leedahay cillat aliskaar dee caanii geeluna waa kuwana waxbay waaliyeen oo way khamireen khamriguna waxbuu waaliye u khamiriyey marka cilladii waa taa qiyaaska la isku haleeshiinayo oo in la yidhaahdo riba waxay gashaa un lixdaasoo keliya iyo mye lixdan wixii la midkaana way gelaysaa waaye haddaba cillada lyii lixdan ribada u gelaysa maxay tahay aan wixii kala keenna eh oynu soo raacina eh wixii aan la mid ahayna aan ka reebna halkaasaa markaas khilaaf badani uu ku jira in sha allahu tacaala waktigii bay naga dhacay laakiin dariskeena dambe ayaynu ku qaadan doonaa wabilahi tawfiiq waana taan in badan idinku celceliyay markaynu kitaabka bilaabaynay in weliba idin tusaan nuskadaasaan kitaaba ka akriyaya taa raadsada waa taan idin idhi waayo waxaan arkayay inuu amhilo fara badan iyo tusaalayaal fara badan uu leeyahay marka aan idin tilmaamayna way buuxdo halkaasi taallimuu jicid karaa mala inaga hoos qaadatay baan u malayna